أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon howlgallo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya ayuu gobol ka gaaray si ay ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan iyo kuwa saliibiyiinta maraykanka ayaa weerar arbushaadaha ku qaaday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta yemen ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan weeraro ay ku qaadaan masaaliixda yuhuudda ee deegaanadaas somalilan shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya makaatiibta tarbiyada iyo tacliinta wilaayaadka islaamiga ah galgaduud iyo baay ayaa tartano cilmi kororsi ah u qabtay ardayda iskuullada waxbarashada ee wilaayaadkaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay labaatan iyo siddeedda rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgallo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday fariisin murtadiintu ay ku leeyihiin xaafadda dayax ee degmada hilwaa ee magaalada muqdisho dhanka kale gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada kufaarta kenya ay ku leeyihiin duleedka magaalada buraa ee degmada faafi ee gobolka gaarisa dagaalka inta uu socday waxay mujaahidiintu garneelada garbaha laga rido la heleen gaadiidka kufaarta kenya oo xerada dhex yiilay dab xogan ayaana qabsaday gaadiidkii sidoo kalena waxaa gubtay teenno sahay ugu jirtay saliibiyiinta kenya maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan iyo ciidamada saliibiyiinta maraykanka ayaa weerar arbushaadaha ku qaaday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose haddaba warbixinta warkani waxaa haya walaalka marwaan maxmed maleeshiyaadka murtadiinta oo ay weheliyaan kuwa saliibiyiinta maraykanka waxay weerar cadowtooyo oo arbushaad ah ku soo qaadeen degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose waxayna cadowgaasi dhibaatooyin ka geysteen degmadaas odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada jamaame oo la hadlay warbaahinta islaamiga ayaa ka warbixiyey duulaanka cadowga ee degmada jamaame iyo inta uu la egyahay dhibaatooyinka ay geysteen magacii waa waas ibraahim shariif cadowgii maraykanka ee danab ayaa soo weeraray hadday diyaarad wax tuurta noqoto mid isqarxisa hadday noqoto iyo hoobiyaal waay haddana inshaalla markii labaadoo ay magaalada duqeeyeen waay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan leenahay khasaaro hadda maal waa iska jiraa laakiin naf ma jirto insha allahu tacala waxaa hadda ii muuqdo magaalada markaasaas u dhalac maray masaajidkii weyne jaamaca ah ee degmada jamaame waxbaa gaaray insha allah iskuulkii degmada ee cusmaan bin cafaan san dhibaato badanaa gaartay guryo hadda aan agtaagnahay oo guriga xasaneen rooti waa taqaaniin ee nasiibanaag ku yaalla ee masjidka masniibanaag derbigiisa ahaa asna waxbaa gaaray guriga aad buu u burburay marka dhibaato oo maal waa jirtaa laakiin naf ilahay waa badbaadiyey meeshaan aan joogno waa madrasada imaam bukhaari meeshaad arkaysaan waad aragtaan waxa gaaray hoobiyaa meeshaan ku dhacay saana khasaarahaanaana gaaray waxaana diinahayna dadka ma barno kitaabka ilaahay iyo shareecada islaamka lagu bartaa labada madrasaba inay dadka muslimiinta ah ee guryahooda jooga soo ku soo weeraray oo cadow aan ahayn oo aan ciidan ahayn oo aan waxba ka galabsanin sidaas darteed ku soo weeraray waxaa iyagana ay leeyihiin waxaan la dagaalameynaa argagixiso iyo shabaabaan la dagaalameynaa iyo inaysan la dagaalamaynin waxaa caddeen u ah duqaynta masaajidka beedka ilaahay ay duqeeyeen oo maanta aad arkaysiin waxyaabaha ay ku sameeyeen deeqa maxamed cabdi waxaan joogaa magaalada jamaame cadowgaiyo habeer nagu soo qaaday diyaarad hadhin hoobiye hadhin waa nagu soo garaacay laakiin alxamdulilah ilaahay mahadiis waxba naguma gaarin waxay guryo baabi'iyeen iyo mashaajidka meelahaas waxay ku rideen moogiy waxba naguma gaarin ani waa suleeqa nuur cabdi oo joogo degmada jamaame gaar ahaan xaafada suuqa suuq mugdi maqaayo ku shido maanta wuxuu noogu duqeeyey dameero inuu laayo maataduu kusoo ridayaa oo al-shabaab ay ku hortaan maa iska celisid iimaanka la kaaqaadii islaamnimada waa ku dhowahay anoo magacayga ah cabdulaahi cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada jamaame waxay u soo baxeen inay maarta waxa waaye diinta ilaahay dumiyaan xoolihii maarta waxa waa aan dhaqan inay maarta waxa waaye laayeen magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdinigey cabdulaahi dheere jamaaman deganahay ee dameerhay naga laayeen guryahay naga dudumiyeen masaajidkaay naga dumiyeen iskoolkiiay naga dumiyeen cumri gaabad aan ku ognaa kuwaas waxaan u baaq lahayn inuu nimankaas inuu ilaahay laayo wafti ilaahay dhammeeyo dhib ilaahay u keeno duqeymo waxaan ka galabsanna ma lahan waxay laayeen xoolo baahiin waan wax ogeyn iyo madaarista wax luu baranaya goobaha madaarista wax luu baranaya iyo waxay laayeen masaajidada wax oo masaajidada luu tukanaya waxaan ka galabsanna ma lahan weerarkan arbushaada ah ee saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa ridada ah ay ku soo qaadeen degmada jamacme ee wilaayada jubbada hoose ayaa ku soo aadaya xilli sidan oo kale cadowga allaah ay weeraro arbushaada ah kaga geysteen degmooyinka jilib iyo buulafullaaya ee wilaayaadka baay iyo jubbada dhexe mahadsanid marwaan hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta yemen ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan weeraro ay ku qaadaan masaaliixda yuhuudda ee deegaanada somalilan sida uu ku waramayo cabdiqani maxmed mar kale mid ka mid ah kooxaha ka dagaalama waddanka yemen ee ku xihan dowladda iiraan ayaa ku goodisay inay weeraro ku beegsanayso masaariixda yahuudda haddii ay saldhigyo ka samaystaan waqooyi galbeed soomaaliya cabdimalik al xuuti oo ah hogaamiyaha xuutiyiinta yemen ayaa war cusub oo uu soo saaray ku sheegay in dagaalyahanada kooxdiisa ay sii wadi doonaan raadraaca ay ku hayaan imaanshaha yahuudda ee deegaanada somalilan ayna isku diyaariyeen beegsiga sahayanada wasiirka arrimaha dibadda israa'iil somalilan waxa uu aaday isagoo dhuumanaya oo ka baqaya weerar uga yimaada dhanka yeman ayuu yidhi cabdimalik al xuuthi isagoo hadal ka jeedinayay telefishan fadhigiisu yahay magaalada sanca saraakiil ka tirsan maamulka yahuudda ayaa laga soo xigtay inay qorsheynayaan saldhigyo ay ka samaystaan gobolada waqooyi galbeed soomaaliya si ay uga duulaan waddanka yeman aqoonsiga ay sahayanadu siisay maamulka ashadala dirirka somalilan ayaa la rumaysan yahay inuu abuurayo colaad cusub oo saamaysa wadamada ay ka mid yihiin yeman jabuuti iyo soomaaliya mahadsanida cabdiqani shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya faahfaahinta warkani waxaa eegaya casaam carafaad shilkan gaari oo ahaa mid xoogan ayaa shalay ka dhacay dallacaadda isgoyska jubba ee magaalada muqdisho shilkaasi ayaa yimid kadib markii baabuur nooca raaxada uu ku dhacay mootooyin marayay waddada laamiga ah inta la xaqiijiyey waxaa shilkan baabuur ku dhintay hal qof oo wada ka ahaa nooca mootada dhugdhugleyda ah halka saddex kalena ku dhaawacmeen gaariga shilka sababay ayay goobjoogayaal soo sheegeen inuu fariinka goostay kuna dhacay laba mooto nooca bajaajta ah iyo nooca dhugdhugleyda loo yaqaan wararka qaar waxay sheegayaan in khasaaraha dhimasho uu intaas ka badan yahay qaar ka mid a dadka dhaawacyada qabo ayaa laga soo wariyey in xaaladooday culus tahay sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay burburka gaaray gaariga shilka galay waa kuwan qaar ka mida goobjoogayaal ka warbixinaya qaabka shilka u dhacay iyo khasaaraha indhahooda ay ku arkayeen kan ugu weynaa waa walaa isdhihi karaa baabuur haariyar haylix ah oo soo faringoosta meeshaan khasaaraha ka dhacay saddex bajaaj hal bajaaj oo soo dhuftay iyo hal feekon laba bajaajna oo isku dara ma fahanti dhimasho hal qof iyo laba qof miyaa la sheegaya laakiin hal qof aa dhimasho hal qof aa laakiin dhaawacyada zaa'id u fara badan dhaawacyada qaar xitaa dhimashaa dhaanto wallaahi qalbijab iyo murugo waay iyo dadkii hantada lahaayaba haariyar waa oo dalcadda jubbo meesha arkay wiil oo lugtu ka go'an tahay wiil madaxa ka daqran ku kaloo gacantan ka dilan lugtuna ka dilan tahay waxaa ugu daranaa wiilka dhintay iyo wiilka lugta ka go'an tahay labadaas wiila ugu daran waxaasoo dhan waa dhaawac shilka shilku wuxuu ku dhacay baabuur baabuura mooto feekoonta soo dilay wiilka lugta ka go'ana u dilay markuu wiilka lugta ka go'ana dilay oo soo dhaqaaqa mooto bajaadoo ku dhaca mooto bajaad hadduu ku dhaca mooto kaloo ku sii dhaca labadaas mooto iyo mooto feekoonta saddex baabuurka raaxada dhimasho hal hab magaalada muqdisho waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya shilalka gaadiidka bishii hore ayay ahayd markii degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho ay ku dhammaatay haweeney halka afar kalena ay ku dhaawacmeen
makaatiibta tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayaadka islaamiga ah galgudud iyo baay ayaa tartano cilmi karoorsi a u qabtay ardayda iskuullada waxbarashada ee wilaayaadkaasi aynu ku horumarno marwaan maxmed iyo wilaayada islaamiga galgaduud
muddooyinkii u dambeeyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka socday tartan aqooneed hees sare ah kaas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud wuxuuna tartankaasi maktabka tarbiyada u qabtay faracyada kala duwan ee macadka qordaba ku leeyahay wilaayada ah tartankan oo ah mid si weyn loo xiiseynayo ayaa lagu tartamayaa culuumta shareecada iyo funuunta kala duwan ee diinta islaamka ah kuwaasoo ardaydu ku bartaan faracyada macadka qordoba isagoo xabaarsan soo bandhigidda aqoonta ardayda tayada waxbarashadooda iyo dadaalka maktabka tarbiyadu ka wada guud ahaan wilaayada galgaduuda horey waxaan u baahinay tartamo dhex maray galahareer iyo jacar sidoo kale diri iyo ceershiil balse markaan maalmo ka hor tartan xiise badan oo dhex maray faraca macadka qurduba ee magaalada ceelbuur iyo faraca degmada webxo ayaa ka dhacay gudaha webxo halkaasoo ay soo xaadireen dadweyne fara badan oo u soo daawasho tegay musaabaqadaasi tartankan ayaa noqday mid aad u adag islamarkaana ay labada dhinac muujiyeen diyaargarow buuxa iyo aqoon sare labada kooxood ayaa mid weliba la weydiiyey toban su'aalood oo ay xaq u lahaayeen kuwaasoo dhammaantood si sax ah uga jawaabeen taasoo muujisay in ardaydu si wanaagsan isugu soo diyaariyeen tartanka majmuucada ka socota degmada ceelbuur ee loo yaqaan majmuucatu ansaari shariica si fiican su-aasha u dhegaysta waxay leedahay su-aashu sida tan maata shaksun wakhallafa umman wa aban wa jadda wabnan wa binta wa ukhtan shaqiiqa wa binta bnin wa camman famaa nasiibu هؤلاء
magacay waa mustaqiim anigoo ka soco tartamayaasha macadka qurduba xaruntiisa dhexe degmada ceelbuur su-aasha jawaabteedu waxay u dhacaysaa sida tan hooye waxay iska leedahay sudus aabbo wuxuu leeyahay sudus jadna wuu dhacayaa binti iyo ibnin way iscasabeecayaan ukhto shaqiiqana way dhacaysaa bintu ibni way dhacaysaa camman wuu dhacayaa su-aasha la weydiiyey majmuucatu ansaari shariica ay u tartamaysay muxaafadada iyo degmada ceelbuur su-aasha la weydiiyey si sax ayay kaga jawaabeen waxayna ku guulaysaa laba darajo waayahay su-aasha xigta waxaa la weydiinayaa majmuucatu daari shuhadaa degmada wabxo su-aashu waxay leedahay sida tan haati baytan min alkitaab yadullu macnaa haadihi alaaya يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
magacay waa cabdulaahi majmuucadu waa daaru shuhadaa degmadu waa wabxo su-aasha liibna la weydiiyey jawaabteedu waa wamin qawaacida sharci taysiiru fii kulli amrin naabahu tacsiiru markii la waayey su'aal soo hareermartay ardayda iyadoo weliba loogu sii daray su'aalo dheeri ah kuwaasoo sidoo kale si buuxda looga jawaabay ugu dambayn guddiga tartanka ayaa adeegsaday hanaan kala saarida ah oo xiise gaar ah lahaa iyagoo ku xujeeyey labada kooxood inay soo dirsadaan hal arday oo ay ku kalsoon yihiin kaasoo su'aasha loogu weydiiyo isagoo goobta taagan su'aalahaas go'aaminta ahaa ayaa si sax ah waxaa uga jawaabay ardaygii ka socday kooxda ansaaru shareeca ee faraca ceelbuura halka ardaygii ka socday kooxda daarushahada ee faraca wuxuu hareermaray jawaabtii saxda ahayd taasoo sababtay in fursaddaasi ay ka faa'iidaystaan ardayda ceelbuura hadda majmuuco kaste ardayay soo istaagsan ay isku hubaan isagoo meesha taagana su-aasha la weydiinaya waxaan ugu horraysa majmuucatu ansaari shariica waxaad soo istaagsanaysiin arday aad isku og tihiin waayo su-aashu waxay leedahay maadaa qaala bnu taymiya can ilijmaac bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa saadaq majmuucada ansaaru shariica ee xarunta dhexe qurduba calbuur su-aasha jawaabteedu waa حيث قال في العقيدة الوسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة majmuucatu ansaari shariica ee u tartamaysa maxaafadada iyo degmada caalbuur su-aasha la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku guulaysaan laba darajo waayahay majmuucada daarushuhadaa degmada webxo la kaalaya ardaygiinna su-aasha idinkaga jawaabay waayahay su-aashii la weydiinayo majmuucatu daari shuhadaa waxay leedahay maadaa qaala bnu cabdilbar can ilmuqallid magacaygu waa samra majmuucadu waa daaru shuhadaa degmadu waa wabxa su-aasha la weydiiyey jawaabteedu waa wa qaala abuu camar ibnu cabdibarri wa kayruh أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله majmuucatu daari shuhadaa ay u tartamaysay muxaafadada iyo degmada webxo su-aasha la weydiiyey way soo harar martay si qaladay kaga jawaabeen insha allah waxay faa'iid ahaan ka faa'iidaysan doona majmuucatu ansaari shariica fadal بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa saadaq majmuucadan ka socda waa majmuucada ansaaru shariica ee xarunta dhexe qurdubac albuur su-aashan jawaabteedu waxay u dhacaysaa sida tan qaala abu camar ibn cabdilbari wakayri أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله sidaas ayaana guusha ku raacday faraca ceelbuur ansaaru shareeca iyagoo muujiya adkaysi kalsooni iyo aqoon qoto dheer halka ardayda ubaxo ay muujiyaan juhdi iyo tartan adag oo mudan in la bogaadiyo goobta tartanka ka dhacay waxaa goobjoog ahaa nabadoon ibraahim jeete xaayow iyo qaar ka mid ah nabadoonnada wilaayada galgaduud kuwaas oo ku dheeraaday dhiirigelinta ardayda iyo muhiimadda ay leedahay barashada culuumta shareecada alxamdu lilah ilaahay baa mahad le awal iyo aakhir isugu kaalin keena musaabaqadan lagu tartamayo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo waxbarashada horumarkeeda Ee, waan ku faraxsannahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay Ee, musaabaqadu siday u dhacaysay iyo sida ay wanaagga badan ee ilm- wa- waalideynta iyo ninka la yidhaahdo ay u muujiyeen fadhiga ee, quruxda badanne waxaan leeyahay marka musaabaqadan oo kale weli lama aanaa kulmin farxad aawadeed ayaan codkayga iyo warkayga ugu shigshigayaa runtii waa wax weyn oo lagu farxo waxa maanta aana hor taagan annagu waxaan soo marnay muddo gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaashu intaba salaadda wax dukadaa ay yar yihiin saakana waxay ku tartamayaan dhaxal masaladii looga heray culummadii u xaraysa jirta ayay ku tartamayaan waxay ku tartamayaan fiqigii waxay ku tartamayaan mataqaanaa axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa guul weyn oo muslimiinta u soo hoyatay waxaa ku mahadsan allah jalla wacala ayaa ku mahadsan tartankan oo ah mid aan horey uga dhicin wilaayaadka islaamiga ayaa marba marxalad u gudbayey waxaana ka qaybgalaya faracyada kala duwan ee macadka qurduba ee daraasaadka islaamka iyo culuumta maamulka ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada galgaduud wuxuuna ugu dambeyn tartanku soo gaaray heer gabagabo ah iyadoo ay isugu soo hareen faracyada ceelbuur iyo galahareeri kadib tartamo adag oo horey u dhex maray faracyo kale tartankan ayaa lagu tartamayaa wixii ugu khayr badnaa ee ummadi ku loolanto oo ah culuumta diinta islaamka waana mid lagu kasbanayo ajar iyo raalli ahaansho eebe kana dhigan tusaale wanaagsan oo lagu horumarinayo jiilka iyo mustaqbalka wilaayada galgaduud sidoo kale tartankaasi la mid ah waxaa degmada buulufala loogu qabtay ardayda wax ka barata degmadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan haya
سالكا سبل المعالي degmada buulafulay waxaa sannad kasta bisha rajab si joogto loogu qabtaa tartan loo qabanaya ardayda uu soo qabanqaabiyo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada baay kaasoo ay la socdaan abaalmarino dhiirigelin ah waxaana lagu qabtaa xarunta madarasada alfurqaan tartankan oo ah mid waxbarasho iyo tarbiyo isugu jira ayaa socda muddo shan sanno waxaana markii ugu horrayse la bilaabay sannadkii kun afar boqolsaddexiyo afartankii hijiriyada intii uu socday tartanku wuxuu soo maray marxalado kala duwan taasoo muujinaysa horumar iyo tayo sii kordhaysa sannad walba oo ay la nool yihiin jiilka soo koraya ee wax ku barta xarumaha tacliimiga ah ee degmada buulafullaay tartanka waxaa si wadajir ooga qayb gala afar mu'asaso waxbarasho oo ka furan buulafullaay kuwaasoo dhammaantood hoos yimaada tarbiyada iyo tacliinta waxaana ay kala yihiin dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare iyo macadka barashada culuumta sharciga iyo maadiga ee qurduba tartanka sannadkan waxaa si rasmi ah loogu daafuray ardayda dugsiga sare iyadoo tartanka loo kala saaray wiilal iyo gabdho si loo helo cadaalad iyo hufnaanta tartan lagu wada qanco haddaba tartankan qaabka uu u soconayo iyo majmuucaadka ku tartamaya waxaa ka warbixiyey maamulaha dugsiga sare ee fulay isagoo dhammaan soo dhoweeyey mas-uuliyiinta ardayda iyo ka soo qaybgalayaasha ma insha allahu tacaala haddii ilaahay ogolaado inti ku bilaabo doogna mnin ku bilaawdo doone musaabaqa makaanka musaabaqada ii ka dhihaytona may waha madarasatu alfurqaan alasaasiya walcidaadiya musaabaqadana may dhahmaro doonta haddii ilaahay raalle ka nagadu ardayda walkubaradaasu madaarista nidaamiga iyo macaahidda islaamiga walaayatu baay alislaamiya gaar ahaan degmada buulafula oo ah maqarka gobolka musaabaqadana waa musaabaqa sannad kasteeba la qobadow oo dhahmaraasu ardaydu musaabaqada sannadkan insha allahu tacaala may dhahmaro doontaha dugsiga sare iyo dugsiga dhexe dugsiga hoose iyo machad qurduba maalinta arbaade ee maalinta khamiiste iyo maalinta jimaada insha allahu musaabaqadana dhihi doonta ka hor tartanka guddiga loo xil saaray musaabaqada ayaa soo gudbiyey nidaamka tartanka iyo qodobbada mamnuuca ka ah inta ay socdaan weydiinta su'aalaha waxaan rabnaa marka ee, dhowr qodob inaan sheegno ee ugu muhiimsan oon looga maarmin musaabaqadan socoto bilaaweeda ilaa dhammaadkeeda insha allah tabaaraka watacaala waxaa ugu horreeyo walaalaha mutasaabiqiinta dhaqsamayo waa inay ilaaliyaan muddada looga talagalayo la sheegi doono haddii ilaahi subxana watacaala qadaro waxaa kaloo ka mid ah inay iska ilaaliyaan ay iska fogeeyaan teleefon wax la dhaha aana lagu arkin waxaa xigo ee warqad ama kitaab ama samaacat aludun ama airfonka sida loo yaqaano waxyaabahaasoo dhan inay ka fogaadaan ayagana waa loo dardaarmayaa wuxuu ahaa barnaamij ku bilowday qaab isugoodin oo majmuuco kasta ay soo bandhigayeen diyaargarowgooda iyo waxa ay rajaynayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nuur maxamed miyow majmuucada ku socda cabdulaahi ibnu camar ibnu caas insha allah guula rajaa insha allahu guula rajeeya haytaan anuuna guula siin la rajeeyan biidn illaahi ilbaari sidaasoo kale majmuucada kale haye bismillaah alxamdu lilaah magacayga ku bilaabay ziyad abdiraxmaan cabdiqaadir majmuucadan ku socdana waa cabdullaahi ibni cabaas alxamdulilah maanta shucuurkeenna aad uu sareeyaa allah subxana wa tacala ha karijan inuu qaybta wiilasha dugsiga sare waxaa u kala tartamayay majmuucaadka cabdulaahi ibnu cabbaas iyo majmuucada cabdulaahi ibnu cumar waxaana halkaas ka muuqanayay ujeeddooyin la mahdiyey oo diiradda saarayay in la xoojiyo aqoonta iyo thaqaafada diineed ee ardayda tartanka wuxuu ku socday nidaam hufan oo ay ka mid yihiin weydiinta su'aalaha su-aasheenna ugu koowaad waxay ku wajahan tahay majmuucatu cabdulaahi ibni camr ibnulcaas waxaan filayaa inay diyaar yihiin su-aashu waa su-aal tawxiid ah waxay leedahay maa hiya alcalmaaniyatu waan filayaa su-aasheen isfahamteen oo aad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل المعالي مخلصا ayaa majmuucatu cabdulaahi jawaabta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay maxamed nuur macalim aadam majmuucadan ku socod cabdulaahi ibnu camr alcaas taan la tartamay cabdulaahi ibnu cabaas su-aalo jawaabtayo baan iskaday alcilmaaniyatu hiya faslu diini cani alxayaat majmuucada cabdulaahi ibni camr su-aasha jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah
kadib weydiimo iyo su'aalo kala duwan waxaa la soo bandhigay natiijada kama dambaysta ah iyadoo lagu dhawaaqay ardayda ku guulaystay iyo majmuucada ay guusha raacday su-aalaha la weydiiyey mid kasta waxaa la weydiiyey sagaal su-aalood ayaa la weydiiyey majmuucada cabdulaahi ibni camr waxay ka jawaabeen shan su-aalood ay ka jawaabeen halna ka faa'iidaysi ahaan ay u heleen saas darteed marka shan haddii laba lagu dhufto waa toban hal ku dar toban iyo koo waayo majmuucada cabdulaahi ibni cabaas ayagana waxaa la weydiiyey sagaal su-aalood saas oo kale waxaa hareer maray ilaa laba su-aalood aysan ka jawaabin waxayna ka jawaabeen toddoba su-aalood toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban halka faa'iidaysi aan ay u heleen ugu dar waxay heleen shan iyo toban majmuucada soo guulaysatay marka ha isdiyaariyaan dad kale ayaa sugaayo
شمر وكن
kadib marka uu dhammaaday tartankii wiilasha waxaa xigay qaybta gabdhaha dugsiga sare waxaana ku tartamayey labada majmuuco ee kale ah nusayba bintu kacab iyo majmuucada asmaa bintu cumays soo bandhigid diyaargarowgooda kadib waxaa si toosa loo gudagalay weydiinta su'aalihii tartanka anoo ka socda majmuucada nusaybata binti kacab maanta waxaa ku faraxsannahay musaabaqadana loo qabanayo waxaana rajaynaynaa guul insha allah anoo ku socda majmuucada asmaa bintu cumays tartamaan majmuucada nusayba bintu kacab weliba rajeeyahayna guul insha allah su-aasha ugu horeyso waxaa nasiib u yeeshay majmuucatu nusayba bintu kacab waa su-aal xadiis ah waxay u dhacaysaa sidatan maa huwa alban waan filayaa su-aasha inaad fahamteen waad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل magacaygu waa marwe aadam xasan majmuucadan ka tirsanaya nusaybat almaasaniya su-aashan jawaabteedaan isku day almanu huwa ataxadud bimaa acdaa xataa yabluqa dalika almucdi fayu'diihi su-aasha la weydiiyey oo arday ay ka mid uu soo kacay jawaabtuu ka bixiyey waa jawaab sax ah gabdhuhu iyaganu waxay muujiyeen aqoon dadaal iyo karti sare taasoo ay si weyn ugu riyaaqeen guddiga macallimiinta iyo dadkii ka soo qaybgalay la socodka tartankaas xiisaha badnaa ugu dambeynna guddiga ayaa shaaciyey natiijada tartankii gabdhaha dhex maray majmuucada ugu horreysiiya oo maanta nasiib u yeelatay su-aasha in lagu bilaabo waxay ahayd nusayba binti kacab almaasiniya waxaa la weydiiyey sagaal su-aalood sagaashii su-aalood waxay ka jawaabeen toddoba su-aalay ka jawaabeen labana way hareer marteen su-aal kastana waxaan ku sixaynay laba darajo laba haddii toddoba lagu dhufto waxay noqonaysaa afar iyo toban darajo kadib hal su-aala faa'iidaysi ahaan ay u heleen hal darajaa looga daray waxay heleen shan iyo toban darajo asaliida tarjiix hal su-aala kaga soo aadi way ka jawaabeen ayadana waa looga daray idin waxay heleen marka isku duduub marka la isku soo aruuriyo darajaadkooda waa toddoba iyo toban majmuucada kale ee asmaa binti cumays ayadana waxaa la weydiiyey sagaal su'aalooda la weydiiyey sagaashii su'aalood waxay ka jawaabeen ayagana toddoba su'aalood labana way hareer martay hal su'aalna waxay u heleen si ka faa'idaysi ah marka toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban hal ka faa'idaysi ahna ay u heleen ugu dar waa shan iyo toban su'aashii dambe ee asalida tarjiixa ahna way hareer martay saas darteed marka majmuucada koowaad Asma- nusayba waxay keentay toban iyo toddoba darajo majmuucada asmaana shan iyo toban darajo laba dhibcood ayay guusha ku raacday gabdhihii ku tartamayay magaca majmuucada nusayba bintu kacab sidaas darteed waxaa fiinaalaha tartanka isku arki doona labada majmuuco ee kale ah cabdulaahi ibnu cabbaas oo dhanka wiilasha ka soo gudbay iyo majmuucada nusayba oo dhanka gabdhaha ka soo gudubtay tartankan uu qiimihiisa sarreeyo ee sannadkan laga daafuray degmada buulafulay ayaa la rajaynayaa inuu noqdo mid guul iyo horumar leh kuna reebo saamayn togan ardayda iyo bulshada magaalada intaba فعلو شأنك بغيتي وم...
walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu